bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegumsidyaal kulanta faylaha ka dhowaada warkaha midnimo ee idaacadda warsan qodobada isinka dhegaysan warkana walibaa ku mid ah maamulka degmada bardaale iyo sheegay in dadka deegaankasi iyo abaabulahayaan la dagaalamowka al-shabaab maamulka gobolka baay waliba iyona geek iyo booqadeena haana ku mid ah bugtaallada ka nool magaalada baydhabo koronkohow xoogan yaa lagu dareemahay qiimo xoolo nool ee suuqyada baydhabo lagshargadadow dhakhtar ku mid ee dhakhaatiirta baydhabo iyo ku hadali cudurrada anka badan dadka kadhiyow xalna weliba lagu deeray khilaafkii shahaadada ardada ee puntland daacish oo iyana dagaalyahano horle hagabandhigtay deegaano ku tirsan puntland dowladda iyo sheegtay in iyana la diyaariyo ciidamo la dagaalamo al-shabaab qodobada banaanka isinka dheegaysan warkana waliba ku mid ahaa jarmalka yaa laga dhawaday kooxa weerar faraas inay kajeysata masaajida urarka taalibaan iyo maraykankana weliba ayuu deeraynaa heshiis horle iyo suudaan oo diyaarado israa'iiliyan ogolaatay iniyo maraan hawadiye
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waayahay dhugunsadayaal hamiignimo iyo hagalaasugo talaado isniiniya bahaas taariikhdan iyo ka edanta tumiyo toddobada bili lamaad ee februaayo sanada lamada kun iyo labaatanka weliba hadheegtana qodobadeen ka wenaya warka hamiignimo haddana ka dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsana haddana ka bilaawa maamulka degmada bardaalaya sheegaan in iyo dadka deegaanka iyo abaabulahayaan la dagaalamowka al-shabaab khaalid cabdi ibraahim iyo warkun nin faahfaahiye gudoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay maxamed isaaq arcase iyo ku hadalay xaalad degmada iyo deegaanada hoosgooya oo tilmaamay wala in qobsame muddada usu roogi degmada bardaale badaan xilkan la wareegi iyo hataba wali lamadaxaada hooga saari bardaala in amnigiiyo ku shaqeyn talamaad wali iska daynaya inu shacabka abaabulno oo iskaa wax u qabsa gelin aragdan saldhigii bardaala oo muddo boqol sina haata oo boodka wareegsanayay shacabka yaa dhisidi derbili ka wareejiyi ganjeelshiga ka hirin wali hooga saarnay elboorki oo usiina saasaata haay waqtii hore aan gudoomiye ku haay hayada tisli erow walaa in kusoo budi oo laakiin inka filnayna usiina shacabka maamulka shacabka iskaalmasoo usiya wali ka darna ilaa lama kumii tira kuwaalni daacdashay dareer qaabki walaay un ku baahana madun hayad iyo dowladna hata roogda un bardaala badaan xilkan la wareegi iyo hataba wali lamadaxaada hooga saari bardaala in amnigiiyo ku shaqeyn talamaad wali iska daynaya inu shacabka abaabulno oo iskaa wax u qabsa gelin aragdan saldhigii bardaala oo muddo boqol sina haata oo boodka wareegsanayay shacabka yaa dhisidi derbili ka wareejiyi ganjeelshiga ka hirin wali hooga saarnay elboorki oo usiina saasaata haay waqtii hore aan gudoomiye ku haay hayada tisli erow walaa in kusoo budi oo laakiin inka filnayna usiina shacabka maamulka shacabka iskaalmasoo usiya wali ka darna ilaa lama kumii tira kuwaalni daacdashay dareer qaabki walaay un ku baahana madun hayad iyo dowladna hata roogda dhinaga kale gudoomiye carcase oo ku hadalay dhinaga ammaanka degmada bardaale yaa sheegay inayo abaawulaayaan dadka deegaanka siya in la dagaalamaan al-shabaab shabaab lanka iyo ku obsadaayan horta shacabka le wali horta aryahana shacabka le walilu ku adkaa hore in shacabka kaha guryiisdaadada dowladda garabsiida amisom garabsiida laakiin ob shacabkaas hata nimantaas nafla caariga ee shacabkaas kaha hal qof deegaan roogan bule marka wali eed eedanka maha nagaana nimanka macawsileed ee deegaanada guud soomaaliya kukahaan koonfur galbeedna wali ku obsadaana iyoon in lankasta kaha un hata barnaamijkaas wadna insha allahu tacala waqti dhowna bilaagu doogna in nimantan shacabka lakakii amisom iyo ciidamada dowladda garab siiyaan loonku hirna shacabkaas ka hay garab la siiy khaalid cabdi radio watson magaalada baydhabo maamulka gobolka baay waliba geek iyona booqadeena haana ku mid ee bugtaallo ka nool magaalada baydhabo maxamuud cali cabdulaahi yawarkun in faahfaahiye maamulka gobolka baaya geedka booqday qaar ku mid a barakaayaalka magaalada baydhaba oo muddooyinka inka dambe tabaabasho ku muujaya dhiniyada xiriirka maamulka cumar maxamed cali oo sukumidaya maamulka gobolka baaya sheegi inta kormeersha uu su-eeye kuurgalowka xaalada dadka baraakayaalka iyo weliba qabashadiyo qaban eriyada koonfurta ee yani oo xagga a d c ee wadajir ah guddiga ee maamulka gobolka dhammaantiyo siin salaamana salaanta islaamka siinka salaaman assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdusalaan geekon oo maamulkii gobolka ah oo ku kooban arrimaha siyaasadda arrimaha bulshada dibadhiska samafalka may habooqanay kaamamkan dhankan oo xagga a d c ah oo eriyada ah gudoomiyihii eriyada iyo guddigiia la kulungnay baahiyaalkii iyo sheegan ku dhegaysanay baahiyaal badana sheegan oo ay ku mid yihiin oon masquulo la-aan yacni waray kale baahi ah jaro yani sheegan
gudoomiyaha barakacayaalka dhinaga koonfureed yahadhawaaya maamulka gobolka baayis oona tilmaamay intiioo jiraan baahi yo qaban dadka barakacayaalka ee maamulka gobolka xafiiska erida magaalada baydhabo barakayaasha iyo habooqdan maha naqaana hadhawaayanna safaylaha hadhawaayanna maamulka xafiiskaas habooqda intii xafiiskaas erida la furay gobolka waaye gobolka maha naqaana ilaahaya mahadsan hadhawaada singlana bulshadiin oo isima araga haytan walaanta surun isku muquf isku cod isku dadnimido isku deeganko kolley bahadiyan iyobasin sheegan ilaahay aan gudbiyayan ilaahay haddan un gudbiyaan marka insha allahu hadhawaada singlana marlamaadii mar saddexaad maygalanta ku jeediifaday dadka eriyada
koronkohow xoogan yaa lagu dareemahaya qiimo xoolo nool ee suuqyada baydhabo cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo warkun nin faahfaahiye suuqa xoola lakagadow ee magaalada baydhabo xilligan welibaa ku jaree suuq xumo dhiniga xoola ee kudib markii sideedii toddobaad een kada dambayti usiroogsidii xoologii dhoofkahay ee suuqa lakagada jari qiimaga geela lakagadow iyo hoosun kudhiye toddobaadyadan markii dhaqdhaqaaqa suuqu isiyaraaday iyo welibaa hore neefka geela ee berimada inkaroogay suuqa magaalada baydhabo soddon milyan yoona hadda suuqa kamarahaya neefka geela labaatan shan milyan oo shilinka soomaaliga sidoo kale loodiya weliba gebihaanbaha dhaqdhaqaaq dhoofaan lahayne yo-ana meelikan karon irinka useye ee suuqa hada lakagadaw qaliin yo-ana irinka landhoofiyow magaalada muqdisho qaar kumida dalaaliinta suuqan oo nololiyo ka tiirsanta iyo idaacadda warsan weliba yo-on ku warbeena isbedelka suuqa hada ku jir iyo sidayo-on saameeyey may uleesa jaree neefka gaala daraad soddon milyan la gadaay haddii labaad ishan milyan la roog oo bariimadii soddon milyan la gadaay labaad ishan milyan roog neefkii labaad ishan milyan roog labaad milyan roog because may wala yani walaagi bab hoosle baan dareeran beesaba male wadanki beesa male dhaqaale male hoolagina ku tan badadan walaagi madun way dhoofi jari dhoof male walaagi kulli kawaanga wada nagden reerbaadiigi dhaqaal gadaay dhaqaalkii ma gadaay maadaama wadanka aaran ku dhihi ilaahay nicmadiis ku dhidi wal aamayo waasinayna saasate dhaqaalaba ma haysadan waayo markii neefkun sheenan neefku sii gadan lebalku sii gadan jiran walaagiyo gadaayanba babeesidii bab yani male wadankii dhaqaal male dhaqaal hume ciidan saamayti dalab male walwalba male beesiba male wadankii bees doomika dhidi dhaqaaga irinka waliba waa walaago gaboobinye waliba waa maaragnaada awal hore neefkii oo bariimada haaye oo la siisaday laba milyan ishan boqol sedde milyan ilaa neef diilowna way helaay laakiin hata neefkii sedde milyan la helaay waliba waa hata milyan iyo todoba boqol milyan ishan boqolu iyo milyan ili boqolu waliba waa maaragnaada neefkii oo maaragna haaye milyan isedde boqol awal hore la siisaday hata sagaal boqol milyana rooga walaa weelina waliba waa maarnad wadanka barwaaqayo ete hoolan wal aamahan waysanayn dhaqaaladatii lacagtii awal gorodyaa la waaysanyi mayba waa maarnad taasa ku sababta suuqa xoola ee magaalada baydhowyo inta badanba weliba lashaanaye kumanaan xoola ee haanaso langadaw qalin dhaqaale iyo dhoofba cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan raadiyo warsan baydhaba ciidida mahadsan cabdulaahi dhakhtarku mid ee dhakhaatiirta baydhabona weliba wasiirin ku hadlay cudurrada anka badan dadka ka dhigaba maxamuud cali cabdulaahi iyo warkun mar kale nin faahfaahiye infekshanka kadhigow qaybo shal duwan ee habdhiska kaada mareenka tubooyinka kaada heestiya maraasa kaadada xanuunka yaanta badan an badan bilaanta dadka soomaaliyeed weliba yoo ku sheegdaana wala sheenow xanuunkan inta badanba weliba usu sheenay jeermiska ilma aragtida gaar ahaan nogalanka sow iiko oo bateerida sii tiada sheenasi infekshanka aabuqan intis badan marka lanfiri bilaantii magalka weliba badana bilaanta hataba sano walbadanka ogaana waa ku tiktoor abdi hasana oo lanka soo tiktoor rufaaney oo suka takasusi dhinaga ilmaga caafimaadka waa kuwa soo mar ka horna sharhowa ودلك انفكشنكا كديوكا دهستا يولبا كليدا cudurka infectionka waa cudurada aan qaabilo ayuu ka mid yahay ee, cudurka infectionka infectionka dee soomaalidu waxay u taqaanaa ee, cudur ku dhaca UTI-ga ama urinary tract infectionis ama cudurada ku dhaca keliyaha iyo kaada mareenka laakiin infection eega infection haddii la yidhaahdo wuxuu la mid yahay disease disease and infection oo isku mid haddii la fasira la afsoomaaleynana waxaa weeyaan waa cudur dee cudurkaana dee meel kasta ku dhici karaa jirka xubnaha baniaadamka meel kasta ay ku dhici karaa haddii gacanta ay dhaawac gaaro ee, waxaa loo yaqaanaa hand infection haddii lugtu dhaawac ay tahayna sidoo kale oo ama boog noqotane waa leg infection isha hadduu galana waa eye infection marka infectionka marka ee, annaga waxaan u fahanay ee, ama u qaadanay inuu ku kooban yahay oo keliya ee, cudurrada ku dhaca keliyaha iyo kaada mareenka Ee, sidoo kale cudur kale waxaa jira loo yaqaano s t d la xiriira u t i-ga ka agdhow s t d-gu waa sexual transmitted disease waa cudurrada ku gudba galmada ama lisqaadsiiyo waxa weeyaan wayna kala daran yihiin s t d-gu wuxuu ka daran yahay u t i-ga u t i-ga roon hadday isqabtaan s t d-ga iyo u t i-ga dhinaca kale oo soo hadla jeysii wadada iyo weliba ku hadlay oo baaqnan diray dhammaan bahda caafimaadka inta bulshada iyo kawaay geliyaan si ay uga badbaadaan cudurada waana ka dadaalan bulshada nadaafada deegaanka iyo weliba jinsi ahaanba Ee, waxaan leeyahay dadka aqoon-yahanada gaar ahaan ee, dadka ee, bahda caafimaadka Ee, insha allah waxaan leeyahay fadhiga laga kaco ee, dadka hala baraarujiyo ee, waxa loo sheego ee, runtii waxa weeyaan idaacadaha hala tago tvda hala tago ee, qof walbo karaankiisa dee wuxuu awoodo ha sameeyo waxa weeyaan dee dhaqaalo qofkii awoodo dhaqaalaha ku tabaruco ee, dadka ay dhiibkaamida jooga qofkaan awoodinne ha ku tabaruco aqoontiisa iyo waqtigiisa Ee, wacyigelinta waxa weeyaan ee, qayb libaax leh ay ka qaadanaysaa ee, horumarka iyo caafimaadka marka insha allah baraarujinta caafimaad waa loo baahan yahay qof walbane oo koonfur galbeed jooga oo caafimaad ka shaqeeyo mas-uuliyad baa ka saaran inuu macnaha dadka wacyigeliyo oo waqtigiis u horo asbuucii hal maalin hadaa urtid waa kugu filan tahay Ee, insha allah ee, waxa weeyaan haddii aada awoodin inaad macnaha life ugu tagtid oo dadkii macnaha lugtaada ugu tagta haddaad awoodin waa inaad macnaha idaacadda u marisid ee, baraarujinta caafimaadka ciidadan mahadsanyaa maxamuud maamulka degmada buule berdiya sheegay in xal likudeeri khilaafkii ku teeganayay furowka kawaanka laka gadow hilibka bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkuhanin kudiri magaalada beledweyne ee gobolkaasi hiiraan maamulka degmada buulobarde gobolka hiiraan ayaa ku guulaystay in dib loo howlgeliyo kawaanka hilibka degmada buulobarde kadib markii in muddaa uu ka taagnaa khilaaf islamarkaana la xalleeyey caqabado hortaagnaa in kawaanka la furo ugu horreyn waxaa ka hadlaya xogayaha dowladda hoose ee degmada buulobarde ee gobolka hiiraan abshir maxamed ayaanta waxaa noo socday inaan dadka wacyigelin u samayno si aan gudaha suuqa ugu shaqaystaano dadkiina wana la karteen wanaagga ee aan u bandhignay Ee, waana laga fiican yahay in bannaanka laga shaqeeyo iyo maxaa adii alguduur macdibadda maadaama ee nala kartay wanaaggane alxamdu ayagana aad iyo aad ay u mahadsan yihiin Ee, run ahaantiina goley dow- suuqaani waa suuqii ugu weynaa degmada buuliburte ismaan geedi cilmi ku-xigeenka amniga degmada buulobarde ayaa sheegay in muddo dheer uu jiray isqabsi haddana xal laga gaaray maalmahan aad iyo aad ayuu arrinkaas loo dhibayey kawaanku sidii uu dadku u fadhiisa lahaay isqaqabsi badan ee kawaankoo yaraay iyo adiga dadkoon weli aan la qabsan awgeed xoogaha muddaan arrimahaas ku dhex jirnay maanta waxaan ku guulaysanay in ilaahay adiga dadkii uu tabsiiyo inay meeshaanu ay u qayr roontay dabayshaas iyo bannaanka uga fiican tahay meel loogu talagalo qarash badan lagu bixiyey ay tahay meel adiga waxa weeye waxay haayaan iyo lafahoodaba asturaysa ay tahay annaguna aad iyo aadaan arrinkaas aan ugu dadaalnay ilaahay waa noo hirgeliyey ugu dambeyn waxaa ka hadlay duqa degmada buulobarde cismaan sheekh sharaabe waxaana uu baaq u diray dadka ku nool degmada buulobarde asigoo ugu baaqay in la shaqeeyaan maamulka degmada buulobarde waxaan ku guulaysanay kawaankii degmada buuliburte ee loo dhisay dib habeynta lagu sameeyey dib loo dhisay in aan dejinno dadkii loogu talagalay kawaanka ee qaybtii ugu badneed oo oo ahayd qaybta hilibka ayaan laba- ayaan dejinnay kawaankii marka ilaahay mahaddiis in badan ayaan ee, culays badan naga haystay sidii dadkaasi u degi lahaayeen xaruntii loogu talagalay de- ee, ee, in hil in lagu gato ama in lagu kawaanaysto ilaahay mahaddiis taas allaan ku mahadinaynaa marka ee, intaas kadib waxaan rabaa waxaan rabaa in aan ee, u sheego madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha in aan ee, kawaankii uu dib u shaqaynayo kawaankii degmada ee dhaqaalaha aan ognahay la geliyey inuu maanta shaqaynayo laga bilaabo maantana hilib dambe oo lagu gedi doono bannaanka ma jiri doono waa ka ballanay dadka dadweynihii si fiican ay hadda ugu mahadiyeen gelintii iyo xarayntii iyo ku shaqaynsidii ee, kawaanka lagu shaqaynayo ciidadan mahadsanyo waryahana bashiir iyo kaashay maamulka ilaadhaafi weliba jarana dadaalo iyo suubyahayaan xildhibaanada lamada gol ee deegaan doorashada iyo tada deegaanada puntland sixala luungudeer khilaafka dhiniga walbarashada ee ku dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland xildhibaanada yaka jaray xalkaasa walibana warbaahintii oqolhadalena geeka magaalada muqdisho iyo dawaan iyo sheegeen iniyoo la kulmeen madawynaha farmaajo islamarkaasna waana iyo warkusiyeen walaha ku saabsan in ardada puntland ee landiidiya shahaadada kuwa kumid a xildhibaanada oo hadlay weliba uusa sheegay in madawynaha uusasafayla handhawaay islamarkaasna uusa sheegay in marnaba isjiidjiid siyaasadeed lingeli korna shahaadada ardada puntland saas oo kalena weliba uus amray in ardada shahaadada iyo la sii doonaa caqabado ankiwin ee khilaafka ku dhexeeya madaxda dowladda federaalk iyo maamulka puntland ee jarta weliba yahay tahay go-aankii wasiirka wasaaradda walbarashada xukuumadda soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax bare oo ka sheegay in ardada deegaanada puntland la sii doono shahaadadiyo ilaa iyo ku qayb galaan imtixaankii iyo qaadasi wasaaraddiisa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhugunshidaala warkii hamiinimo ee ku dhugunshiday tan weliya dowladda weliba ayaana sheegtay in la diyaariyo ciidamo la dagaalamo al-shabaab cabdinaasir axmed mayow iyo warkun nin faahfaahiye xorinti lamaata ururka afaraad guutada kumaandooska gorgora xoogga dalka soomaaliyeed ku dhowaan tababar hanqaqaadadii dalka turkiga yaa ku degi garoonka diyaarado aadan cadda ee magaalada muqdisho meebana garoonka kodhawaayay taliyaha ciidanka xoogga dalka wasiirka difaaca iyo saraakiil kale ciidamadan kumaandooska ah ayaa in muddo tababar un ku maqnay dalka turkiga meelaaso iyo ka qaadadeen tababar noocyo badan leh islamarkaasayna ku casri e maybana qayb ku eyina ciidamada lan diyaariya xoreynta goobo iyo kurugan al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka sarayo guuta odawaa yuusuf raagi ayaa sheegay in ciidamada iyo qeybin ku qaadada doonaan sidii dalka lanku saaro lahay al-shabaab meebaana dowladda turkiga ka kuma hadnagay tababarkii hoosiyaan ciidankaas runtii quruxda badan ee horteena ka muuqday aad arkaysaan soo siiyey tababare kala duwan in muddaana muxuu ahay ii sheega halkaa lagu soo carbinaayey aaminsanahana runtii inay muxuu ahay ii sheega ay wax weyn ka bedeli doonaan howlgallada iyo muxuu ahay ii sheega waajibaadka shaqo ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay muxuu ahay ii sheega guud ahaan gobollada dalka ay ka gulinayaan gaar ahaan la dagaalanka ee muxuu ahay ii sheegay nimankan nabad iyo nabaddiidka ah oo ummadda soomaaliyeed u diida muxuu ahay isaga nasashadii ciidanka ilaahay waxaan rijaynaa in muxuu ahay ii sheega ummadda soomaaliyeed ay wifi doonto mustaqbal wanaagsan nolol wanaagsan kanan dulqaadi doono ilaahay dankiis dhibaatooyinka iyo waxa heesta ciidanka maanta halkaan aad timideenna aad qayb weyn ka qaadan doontaan waxaan leeyahay markaa ku soo dhowaada dalkiina hooyo aad baan ugu faraxsanaa runtii inaad soo qaadateen oqoon aad muxuu ahay ii sheega ku caawi doontaan ama ku saacidi doontaan ummadda soomaaliyeed ugana saari doontaan dhibaatooyinka iyo marxaladaha ay ku jiraan aad iyo aad umahadsantihiin
wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya xasan cali maxamed ayaa sheegay inay farxad yangate in isu goobro ku hada ciidamada tababarka haqaadadi ee dalka nagadi meebana tilmaamay inay isu rajeeyo inay dalsho iyo dadsho cadowga ku difaacaan
farxad ku jirto ayaan idin soo dhawaynaynaa insha allahu tacaalaa waa daalan tihiin waxaana rajaynaynaa insha allahu waxaan u imaanay inaan idin soo dhawayno oo keliya ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay idinka dhigo kuwii anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waajibaad cusub ayaa idin sugaayo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa hadda ka hadlay waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan aad noqotaan kuwii runtii dalkooda iyo dadkooda badbaadin lahaa annagana farxad weyn ayay noo tahay maanta inuu ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo dib u dhis ku jira oo sii dhismaya maanta inaan goobjoog u ahaano aad iyo aad ugu faraxsannahay runtii ummadda soomaaliyeedna insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa ama ka codsanaynaa in ciidankooda garab istaagaan idinkana waxaa laidinka sugayaa waajibaad adag iyo shaqo adag iyo mas-uuliyad adag inaad gudan doontaan insha allahu tacaala soo dhowaada aad iyo aadaanu u mahadsan tihiin sida wanaagsan oo qiimaha iyo wadaniyadda leh dalkiina hoy aad ugu soo laabateen aad wax u soo barateen aad diyaarna u tihiin inaad naftiina iyo erdigiina sharafkiina aad u hibaysaan tun iyo afartii billuunya markii cutubyo ku tirsan kumaandooska xoogga dalka ee gorgor dalka reetaanka nagadi haanaas oo iyo hadhawaayeen mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka cabdinaasir axmed mayow warbaahinta warsan magaalada baydhabo eedadag mahadsanyaha cabdinaasir idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhugunshidaala warkii hamiinimo ee ku dhugunshiday tan weliya inagas iyo qodobada banaankoona fiirinona dhugunsidaala war hakubahii taalibaan yaa laga xaqiijiya hadal horey uusan insheegay sarkaal kor oo maraykanka kaasoo aana tilmaamay in heshiis hordhace lala deri colaada afghanistan suheyl sahiim oo eh afhayeenka taalibaan ee ka sugan doha yashay in heshiiska qalanka laga duugu doono ee gebagabada ee belunga dhinaga kale madaxa fulyowka ee dowladda afghanistan cabdulaahi cabdulaahi yashay in heshiiska meed cusub use kaweel la doona afghanistan islamarkaasna iyo fursadii in ayta taalibaan waan iyo fadaasa nabada wadaxaajoodkan dhexaya maraykanka iyo taalibaan iyo muddo sanad kubadan ka dareeri dalkaasi ee qatar balse bili setembar ee sanadkii hore iyo burburi kurada maduuse roji madawyne trump waliba hadda bilaawo doonta qaybta anka adag ee heshiiskunga walibana toddobaadkan la ogaado doonay sida urarka taalibaan iyo dhaqangeliyayan qodobada heshiiska hordhaca ee markii iyo bilaawa sahbajroojiyowka toddobaadka iyo qaadaasawana laga fadow in laka dhimo colaada haddii saas iyo meel marta weliba si rasmi ee lansha saxiixdo doona heshiiska waana dhammaystiran kaasoo waan iyo ka jaraan qaybo lunku hadalay sida urarka taalibaan usahan af jarow colaado iyo qaabka dalkaasi iyo lunku biilaha ciidamada maraykanka ergeyga maraykanka qaabilsan wadahadalada zalmay weliba useyna bertiis ee twitterka ha ka qoraya in uulung culeysia iyo hadiiyo bilaawada hayta waybana la filay in wadahadalo adag iyo dhex mara doonaan hogaamiyaalka afghanistan haanasabaana la filaw inay dhowaan iyo kuwada xaajooda doonaan heshiiska maraykanka uslagali taalibaana xubno ku tirsan kooxda midigta fog ee dalka ee jarmalka yaa la yiri kureda markii iyo qorsheeyaan inayo weeraraan masaajida oo siyaasiyiin iyo dad magangelidoonga biyo ku jiraan sidalaha ku-xigidahaya warbaahinta gudo ee dalkaasa xubnogun yadeere ilaa tumiyo lama qof walibanayo ku tirsanyiina kooxo lakama dhawow dirhert kern walibana xabsiga la dhikay jimaade qof kale oo ku tirsan kooxdun yaa booliiska karaad rogaan sida iyo hawarmaasa wargeeska wilt am sotang jarmalka yahakabad ee dadka taageero kooxda midigta foga mas-uuliyiinta jarmalkana waliba iyo wadaanaha howlgalo laka raadiyo dadka ku tirsan urarka midigta fooga kureeda markii dil linjaysdi siyaas in dhaladii dalkaas iyo weerarkii laka qaadi goob iyo ka cibaadaystaayeen dadka yahuudda sanadkii una hadhaafni ankadambayntii dhuguunsadaala israa'iil waliba ayaa sheegtay in diyaarado rakaabka iyo bilaaw doonaan inayo kormaraan hawada ee wadanka suudaan xilli heshiis ku saabsan arrintaasay iyo la galeen xukuumadda kharatuma ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu weliba uuse hogaamiyaalka yahuuduus ekousan sheegay in diyaaradii inkoreyti ee israa'iil iyo lata sabtidii iyo kormartay hawada suudaan taasoo aan iyo ka wajahnaytay koonfurta america walibana uuse sheegay in heshiiskaas uusan hor seedo doonaa in diyaarado saddex saac ka hor iyo seedo doonaan goobo iyo ka wajahnin dowladda suudaanna weliba iyo horaantay bili iyo sheegtay in heshiis hordhace iyoan ogolaatay israa'iil in diyaarado rakaabka iyo kor maro doonaan hawada suudaan warkii welimaadun idaacadda warsan siinkooy yaan tahay gebgabey dhugunsadaal warka weliba hasaaray maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele walibana intaasiinku jeediyaaya anoo bilaahi laal sheekh shucayb intay warkunka lamid ireed un kulmaan waliba siinkugu tawaanay sidaas nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu